Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Faarax Cali Aweys ayaa faahfaahin ka bixiyay xilliga la galayo imtixaanaadka shahaadiga ee fasalka sideedaad.
sida ula socotaan waxaa la gaaray sanad duseedkii waxaa la galayaa imtixaanadii oo kala duduwan oo u kala qayb qaabsama ilaa saddex qaybood mid waa fasalka sideedaad oo dugsiga dhexe oo shahaadiga ah midna waa dugsiga sare ee fasalka lilo tobnaad isaguna shahaadiga ah iyo imtixaanka caamka ah ee loo yaqaano naqliga loona yaqaano marka laga reebo labadaa fasal ee shahaadiga ah inta kasoo harta ayaa waxaa loo yaqaanaa imtixaanka naqliga ah marka sidaad ku aragteen warbaahinta ama aan hore u shaacinay imtixaanka fasalka sideedaad wuxuu bilaabanayaa haddii alla idmo bisha lixaad kowdeeda ayuu bilaabanayaa haddii ilaha idmo imtixaanka fasalka labiyo tobnaad ee dugsiga sare ee shahaadiga ah isaguna wuxuu bilaaban doonaa haddii alla idmo afar iyo tobanka isla bisha juun gudaheeda labadaas imtixaan markay dhammaadaan oo sidii loogu talagalay insha allahu ay u fulaan waxaa ku xogi doona imtixaankii ardada caadiga ama fasalada kale ee caadiga ah ee loo yaqaano naqliga kuwaas oo isaguna bilaaban doona haddii aan la idmo saddex iyo labaatanka bisha juun waxaan rabnaa inaan bisha juun kusoo gebagabayno dhammaan imtixaanada sidaad aragteen waxaanu ardayda kala hadalay social mediaha waxaan kaloo kala hadalnay daabuurada ay subaxdii isugu yimaadaan waxaanu ugu taganay fasalada ay fadhiyaan ee iskuullada waxaanu kala hadalnay oo aan rabnaa halkaana inaan u marino shuruudaha ay arkeen ama xeerka ay arkeen oo social media ku arkeen maamulayaashooda iyo macallimiintoodana ay u akrin doonaan inta u dhiman hadda in la xoojiyo oo la ilaaliyo shuruudahaas iyo xeerkaas aadna loogu dhaqmo xeerkaas cid kastaa ogeysiinoo la wadaagnay oo khusayso waxaa ka dhalan doona hadhowdee cuquubo iyo waxaa ka dhalan doona iyo canqaabo marka si aysan taasi u dhicin aanan rajaynayo inaysan dhici doonin ee sidii tahay loo isticmaali doono in xeerkaas la raaco lana ilaaliyo xeerkaas waxaa ilaalinaya gaarku ma aha ardada keliya waxaa ilaalinaya waalidka waxaa ilaalinaya macallimiinta waxaa ilaalinaya maamulka waxaa ilaalinaya cid kastoo ay ku socoto warqaddu ay khusayso hadday dhinaca amniga noqon lahayd iyo hadday dhinaca sharciga noqon lahaydba iyo xagga wasaaraddaba intuba waa inay wada ilaaliyaan oo loo wada gurmadaa loo wada guntadaa si uu u dhaqan galo sharcigaasi ama maarata xeerkaasi